magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waybaa tababar dareero doona mudushan maalmoodee ankafurume shaqaalo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro iyo weliba shaqaalo xarunta dhallinyarada ee baydhabo tababarka wayba furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed qays xasan maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro cabdicasiis cabdiraxmaan maxamed tababarka oo iyo maalgeliyay taayadda un habitat iyo maalmaha dareer wayba korlanka qaada doona xirfadda shaqaalo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis cabdiraxmaan maxamed oo waraysisay idaacadda arlaada ee magaalada baydhabo iyo weba isu faahfaahiyey tababarka iyo weliba sida shaqaalo yoon ku faa'iidaysadahayaan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah inaa mahadsantay idaacadda arlaada runtii kuuba jire shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda koonfur galbeed iyo shaqaalaha xarunta baydhabo yuhab xarunta dhalinyarada ee degmada tanbaydhabo waliba tababar ilaa dareero shan maalmood laga qaadayay magaalamada hadaha soomaaliya xamar oo seminaarka soo dareero doono ilaa shan maalmood damanka kufaa'ideeyo dhalinyarada shaqaalaha dhalinyarada wasaaradda iyo xarunta iyo niskaashada lahaayeen kornanka saada lahaayeen xirfadiiahambanasa lahaayeen oo dadka dhalinyarada oo deegaanada nimada kufaa'ideeyay lahay xarunta meyba kale ku saabsanaayay seminaarka sida xirfada shaqaalaha wasaaradda iyo xarunta korlanka daadan lahaayeen tababarka falanona siin lahay sidii ogmaara lahaayeen xarunta baydhaba yutab oo inagada lahayd tusaale haraboo kale ku dhasan soomaali sida hargeysa xamar iyo kismaayo iyo gacanta wasaaraddan kahaayo lahayd seminaarka sidaaso ku saabsanyay iyo managementiga oo xarunta sidii oo lamanage gareeya lahay shaqaale nagatoy seminaarada lakadiyo nagatoy oo dhalinyarada lagu kufaa'ideeyo seminaarka sidaaso kukoobaye walibana fanka biyaa hayse un habitat seminaarkana way biyaa hayse ima consultancy kambeli meeraha ka guulaysaday seminaarka shanta maalmood kusadi cabdicasiis cabdiraxmaan maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro koonfur galbeed soomaaliya waybowsi sheegay in xarunta dhalinyarada dhowaan la dhammaystiri doono qeybo badan oo weli lanfurna la furi doono sida qeybta maktabadda eeda mahadsante runtii xaruntiga meylanka talagalay number one runti dhalinyarada qaybasha shal duwan malaan imigalaneska jiraan dadka oo bahayaa qaarka qabaka jira laka bara lahay xirshado gaare vocational skillsn laka bara lahay qeydoodana kaa laba lahay xaruntaas may kala bii doonteen runtii oo meermay jartay library room ahoo dadka oo waxbarashada dameeya runtii oo kooreeno buwaaka akriishado furan meelmay jaro doonta oo lakamada daaliyo maqaayi iyo waxyaabahoo dhalinyarada waktiga ka qaadayaan kumide oo inshaeeda may leerahay dadka baristoomayso inshae kormanka daadafaray runtii wasaarada iyo xarunta waliba isukaaladahaayana sadi dhalinyarada saymisha shaldumasay seminaaro lakasiin lahaay computer rooma jiro oo sovolonteer una may leerahay kabarada una dhalinyarada degmada tanbaydabo iyo nawaaxisha qof walba oo kufaa'idaysado korona way dhaleemaha ka dhawaayaan waxyaaba badan oona diyaarin iyo jer mardown insha allah meerada doonta deyska wasaaradda iyo xarunta inti waxyaaba badan hadda ku dareeraan oo sida trainada kumiday inta kalena roob ilaahi eroon ka korbi doon insha allah